wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa u sheegay v o a in weli aan wakhti loo cayimin xilliga dib loo bilaabi doono duulimaadyada gudaha iyo dibadda isagoo u warramayay haaruun macruuf ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa baaritaanka lagu sameeyey dayuuraddii african express ee bishii may afarteedii lagu soo riday magaalada bardaale
diyaaraddii waan soo gebagabeynay xilligii loogu talagalay ayaan investigationka soo gebagabeynay boortigii waan dhammeynay wixii idil waan soo afsharnay keliya waxaa ina ray in aan si official ah aan u release gareyno ayaa ayaa inoo haray tala bixin hay-adaha ay khuseysa gurihiisa iyo dibadiisa intaba waa way way kasoo tala bixiyeen marka insha allah tacaala waxaan qaban doonaa waan idin soo release garayn doonaa hadduu ila noqdo warabshintaas waa gartay laakiin wasiir diyaaraddan soomaaliya ku dhacday hawada soomaaliya ee maraysay dad soomaaliya u rarnayd diyaaradda dad soomaaliya ku dhintay ilaa hadda maxaa uga warwareegeysaan inaad dhahdaan sidaasay usoo dhacday ciddaasaa soo riday faahfaahinta kale hadda la isaga yimaaday waxaan waxaan u baahannahay oo keliya in inta ay huseys ee loo baahnaa informationka inay marka hore helaan dadka kale ka hor helaan iyo hay-adaha kale ka hor helaan inay helaan informationka taasna hadda gabagaba ayay noo maraysaa maalmo gudaheed insha allah tacala waa idin la sheer garayn doonaa hadduu ilahay waa gartay laakiin wasiir dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed baad wakiil ka tihiin marka shacabka soomaaliyeed inay ugu hor helaan maysan ahayn arrintan
waxaa jira dad casualty ku dhacay dad uu propertyga ka baaba-ay diyaaradii ka baaba-ay wadamo ay ka register garaysnayd ee diyaaradda oo iyaga naftooda diyaaradda iska lahaa waxaa jira dad lagu eedeynayo oo annaga aan u baahanay inaan aan fiirino dhinac kasta ka fiirino marka yes dadkeena way u baahan yihiin inay ogaadaan dadkii laga dhintay way u baahan yihiin
waa gartay laakiin wax investigation oo inoo haray ma jiro haarun waxaan u baahanay keliya in sidii ugu habbooneed aan usoo daawanaa dhinaa usoo daaliso laakiin waxaa wax yar dadka soomaalida la yaab ku noqonaysa saraakiil ethoobiyaana way qirteen maxaan ku yidhaha diyaaradda inay soo rideen qoraaladooda waad aragtay mas-uuliyiinta amisom way sheegayaan diyaaraddan dadka soo riday mas-uuliyiintii deegaanka oo bardaale way sheegeen qaarkood idaacadahay la hadleen anigaa ka mid ahaa dadkay la hadleen ciidamada etoobiya oon ka tirsanayn amisom baa soo riday bay dhaheen maxay dowladda soomaaliya uga warwareegaysaa waxay dadkii deegaanku sheegayaan inay sheegto iyada dadka deegaanku ma been bay sheegayaan wasiir
maya anigu malihi dadka de ay sheegayaan hadalkoodana waa runna malihi waa beenna malihi keliya waxaan leeyahay annaga dowlad ahaan mas-uuliyadana saarneed oo ahayd inaan investigation daah furan aan sameyno waan sameyno documentigii waan qornay hay-adihii ay khuseysay waan la qaybsanay feedbackooda qaarkood labixintooda waan inteena kale haddana waan ku hol jiraa insha allah tacaala maalmaha soo socdana waa soo daayin doonaa hadduu ilahi taala waa garta waxaa kaloo jirtay diyaarad lagu xabadeeyey iyadoo soo degaysa qansax dheere inkastoo la sheegay in maaragta diyaaraddaas rasaasta lagu riday oo maaragta dhaawac gaarsiiyey inay ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen laakiin haddana su-aasha iyo calaamad su-aalka weynay taasi dhalisa waxay ahayd nabad ma tahay inay diyaarado ku duulaan hawada soomaaliya jawaabtaada hawada soomaaliya waxay kamid tahay hawooyinka ugu amniga badan ee la maro sidaa la socoto saddexdii sano hadda lasoo dhaafay maalinba maalinta ka dambeysa wadamada diyaaradaha adduunka waxay kusoo dhiira inay hawadeena ay dul maraan haddii aada aragto wadanka marxaladahu soo maray iyo amniga hawadeena laisbarbardhigi kara maaha inagana saddexdii afartii sano had shaqa badanki hore soo qabtay iyo afartii sano hadda ugu dambeysay oo ugu cassanaa adduunka juhdi ugu badnaa aan gelinay ee amniga garoomada iyo hawadeenna wax badan ayay ka bedashay cabashada laga gudbiyo hawada soomaaliya inay aada iyo aada iyo aada u yaraatay waxaan haynaa testimonies baaladyada wada mara ee hawada soomaaliya oo ka sheekeynayo laba kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo hadda isbedelka ku dhaca hawada soomaaliya iyo sida ay wadamada kale u doonayaan inay ku daydaan soomaaliya oo kale in meesha aan gaarin gaartay marka in short hawada soomaaliya waa safe waaya qodob kale aan uga faa'iidaysto goormaa dib loo bilaabayaa duulimaadyadii gudaha iyo kuwa dibadda haddaad xog iga siin karto
maalin xiblo ma dhihi karno hadda ma sheegi karno runtii taariikhda specifically ma dhihi karno xaaladda guud haddii aad aragto aniga oo tix raacaya wasaaradda caafimaadka xaaladeena sidii hore ee ay ahayd runtii caafimaad dhinaca covid nineteen iyo aad ay oga fiican tahay muqdisho anagoo aada uga taxadareyna in uu noqdo cudurku mid gobol kasoo tago xamar yimaado xamar ka tago gobol tago ayaan waxoogaa yar oo hakada waxaan gelinay waxaan gelinay duulimaadkii gudaha inaan sii yara dheereyno waxoogaa inaan yara sugno kuwa international kale waa sidoo kale laakiin waxaan ku xirannahay wadamada kale iyaga naftooda inaan eegno xaaladooda meesha ay marayaan iyo inaan eegno situationka maalin kasta waan la soconaa wasaaradda caafimaadka runtii dadaal dheer ayay ka wadaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba guddi tiamka guddiga u xilsaaran covid nineteen laba mabaa isbuucii kulanaa intaas waxaan ka hadalnaa wadanka sidii dib loogu furfuri lahaa meel wanaagsanna way maraysaa insha allah tacaala sida ugu degdegsiyin badanna waan rabnaa inaan ku furno waxaan rajaynaynaa xaaladdu inay sida hadda ku socoto hadday ku socotay in deg deg lagu furi doono hadduu ilaahay laakiin ilaa hadda wakti cayiman ood leedihiin waktigaasaa la furayaa ma jiro ilaa iyo hadda taariikh aan isla garanay taarikh hebel baa la furaya aan leenahay ma jiro juhdi badan awood badan ayaan saaraynaa iyo taxadar anagoo taxadarayna sidii sida ugu habboon ugu degdegsiin badan iyadoo la taxadarayo loo furi lahaa kaas wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo uu ramayay haarun macruuf